سلطان عبد العزيز عمر ضاع سلطان dayle suldaanka daro gudoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed magacayga iyo taytalkaygu waa kuwaas waxaan caawa ka hadlayaa xaalad annaama dhaweyd ka hadlaayay oon ka digahayay saan ka digahayay naxarinteedii way maxaa way taallaa dagaalka soomaaliyeed oo soddonka sano socday oo soddonka sannadood sollaanta ku dhaha soomaaliya inay dhigi kala cabto ku socday oo hadda lasoo ururso xoogaa soo gaabsoo soo baansanayoo dawlad la dhisan ku niiyayo u soo dhowaa baa waxaa dagaalkii ku dambeeyey gaalkacyo gaalkacyo inasii baraa waan fiicnay oo aan wax kala celinayo iyo wax tolu ah iyo wax dawladu ah mina aysan sirin baa ku dha nasii baraa ku dhacday waxaan leeyahay marka gaalkacyo u digaya cid walbana waan sheegaya waa waxaa la gudboon baan taabanaya waxaan ka soo bilaabaya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud waxa weeye madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya haddana waxaa weeye madaxweynaha murashaxada saaka oo raba inuu soomaaliya hogaamiyo in gaalkacayo hogaamiyeyaashooda cabdiweli oo puntland iyo cabdikariim oo galmudug yihiin seetamaha inta suunbaa isaga yidhaadaan oo asagaas waa ka maamulada la dhisaayo oo gacanta usoo guddoonka wa dadka islaynaya oo soomaaliyeed waa dadkii xasan sheekh madaxweynehaad u ahayd oo shalaway berina rabtaa u noqoto waxaa lagaa rabaa nin saaka loo dhegan lagu yahay oo inta diyaarad ka dhex dega oran kale kala jooga inaad noqoto adiga il yaroo bawiliska dhacya tiraa dagaal ma aqbalayo ciidamada isku dara soo dhaqaaqa maxaa lagu diray inaad ka madaxweyneyso inaad ka soomaaliyeyso inaad ka nabdayso gaalkaaga ereygaasa ku wax kale oo kuu banaan ma jiro isaasaan kuleenahay waana yeel baan kuleenahay inaad yeeshaan kaaga fadhinaa waa ko cabdirashiid ee mikriya cumar cabdirashiid ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya hadda ka ahaa caawana sanatoorka oo milkiilaha dalka eegay hadeeg inuu sanatoor raajo iyo inuu ra-iisul wasaare raajo iyo murasha madaxweyne raajo waxaa ka bilan waanu tilmaamaynaa berri suucawaagu markuu beriyo salaadiinta soomaaliyeed oo u baratay gaalkaayo oo gaalkaayada soomaalida soomaaliya inuu isugu yaro joogto magaalada muqdisho oo kuwa dirirayaan ahayn oo uu nawaco kuwa ka danqanayo gubanayo jirku xanuunayo annagaa aadayna annagaa deminayna culimaa udiinkii oo ugu horeeyo guddiga culummada hogaanka culummada oo sheekh bashiir iyo ninka la yidhaahdo baaruud iyo ragga ilaa oleyga ka hadlo culimaauddiinka waxaa la rabaa meesha culimadooda meesha ugu khatarsan waa meesha caawa gaalkaay dhihi ka socdo oo bunaanka meydku daadsan yahay oo taangeeda nagaasiyada dadkiin laisku laynaayo soddon sana ka bacdi inaad kadkaas ka soo baxdaan culimmada iyo salaadiinta iyo urada haweenka urada dhalinyarada aqoon-yahanada ganacsatada lixdaa dhinac ay ka kooban tahay bulshadu in gaalkaayo loo kaco oo culimada hogaamiso oo salaadiintu kacdo oo la naxo oo ina cabdirashiid cali sharmaaka uu maalgeliyo diyaaradaha ka bixiyo dadka jeebkiisa yidhaahdo kuwa diyaaradaha hawshaan gala intaasaan caawa ugu baaqaya in cabdirashiid waa intaas culamadana waa intaas labada maamul goboleed ee puntland iyo galmudug labadooda madaxweyne oo kale hogaaminaya oo markaa midda gaar u taabta ee haddee ina cabdirashiid ninka la yidhaahdo wanagaas way iska naqan yahay dalkiisi dawaad buu ku jiraa dawladdiisi dawaad buu ku jiraa dadkiisa baa leenahayaa dad soomaaliyeed buu leenahayaa asagii waa maqan yahay ammaan ma aha taas waxaan la hadlayaa faroole oo ninka puntland dhisaya oo doctor faroo ah oo sanatoora oo caana oo soomaaliya famuus caanka ah oo madaxweyne u sharaxa oo garowa aawo jooga waxaan ku leeyahay dawladdii puntland aa dhisay inay gaalkacyo dad ku wayso ayadana lagu waayo filmaana salaadii soo bax gaalkaayo dad wo dadku isdiraya waa dadkaadii labada dhinacba soo istaag waad u kaartay madaxweyne berri u noqoto kala celi goobkaa koobkaas ka qaada meesha aduu ku baninaya ka qaada halkaas waa ko gaas waxaa leeyahay waa riceedeeyey inaad dalkaagii iyo gobolkaagii oo dagaal ka socdaad ka maqantay oo ra-iisul wasaarihii shalay aad tahay oo madaxweyneha maanta biglaana aad tahay kaa gadnimayso mana kaa yeedhayno waa waa hoobka waa kugu dhadleynaa cabdikariim xuseen guureedo wasiirka arrimaha guureed oo shalaya eega hadda nin walba waa ka soo jeeda jaranjaro kore oo maanta madaxweynihii galmudug oo loo doortay in galmudug ay dagaal kaga socdo gaalkaaga ka furmud oo nabad kaga socdo oo gobolada kaga socdo aysan tegi karin dhuusamareed ayna tegi karin meeshii anageeda cabud waa cid kaa mari mayso waxay ceeb bay kugu tahay haddaad ammaan moodo ammaantaadi ma ahan cabdikariim xuseen guureed inaa odayaasha u yarto kuwii dawladdaada dhisay kuwii ku doortay atwaa gobolada taga oo howlgeliso oodan ka warwareegin eegi haddaan baadigana laga ray haddaad yeeli weyday keliyaha maha mini jirta maanta midka qaadan hayo oo soomaaliyeed iyo dhiigooda marayo waxgaadkuu kaa rabo haddaad keliyaa ku filaan waad ku filaan kuma filaan kartid adna waxaad ku seeraysay darxoor baad noqotay dadkeeda tishan weyne kareteris baad noqotay dadkii dawladda kula dhisay oo salaadintaha oo usoo haray caawa nin mid aad meel kusugan kadaa ma jiro adiga suldaan ilaha kuugu dhawaa meena ku rabaa caawa sildaan kudalaa ma jirin waxaan qaban karo iyo waxaan tadi karo meesha iyo waxaana ina waad garanaysa cabdikariim intaasaan leed ummadda soomaaliyeed oo magaca soomaali la yidhaha waxaa caawa lagu eedeysan yahay in telefisiyada laga fiirsado dagaala dhaalkaa ka socdo la dhegeysto waa ceeb in soomaaliya gurmato nabad iyo guulo la diido oo qoryaha lagu qabsado la walaaleeyo baa laydinka rabaa haddaad gabto ilaa shali iyo bara dagaalada dhacayo beri wax salaadii laga bilaabo qofka soo soomaaliya waxaa laga rabaa in inta la dhex tago dadka dhiigga dooda oo walaaltinimada waxaa ka daran dhiigga waxaa ka daran xilliga maanta wanaada qofka banaanka isagooshan tobankii toban dag loo socdaa bakti hayo dadka qaxay oo banaanka dhooban ardaydii iskuulada dhiganaysa oo geedaha ciridda hoos farfadhida ku babatiraysa hooyooyinka iyo gabdhaha ku daadanaya soomaaliya tagaysa oo banaanbaxa bixitaanka ay ka barakaceen magaalada ku humtay nasiib darada soomaaliyada maanta gaalkaya taal waa in loo gurmadaa waa in cidna la weydiin waa in nuquriha lagu qabsadaa shaksiyaadkan taabanayaan nin walbaa waa inuu kaalinta maanta tartan baa lagu jiraa nin walbaa wuxuu ka goosado ku qabtuuna leeyahay intaasaan soo jeedinaya
waa gartay suldaan dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo maxaan kuraytoole waxgaradkaba wax dhaliil ama ku leeyihiin ka qayb qaadasho la-aanta nabad nabadda gaalkacyood oo dagaalkeedu soo noqnoqday in badan waaba tilmaamahayaaba mid aana caawa aana u yeelin cilad ma jiro madaxweynihiibaan cilad u yeelay ra-iisul wasaarihiibaan cilad u yeelay madaxweynihii galmudug puntland dhisaan u yeelay kii galmudug baan u yeelay kii puntland baan shacabka soomaaliyeed oo fiirsanayaan u yeelay wax aan caawa dhawin lahayn ma jiraan dagaalka gaalkaal soomaaliya waa ku eedaysata dibadiyo gudada waxaa laga rabaa ceeb waa laga durgi caawa qof wax ku eedaysan ma jiro laakiin isbedel in la sameeyo oo naxo si soomaalida naxdo intaan sheegay oo mas-uuliyada iyo intaan sheegay oo shacbiyadda soomaaliyada iyo in sheegay oo culmaa oo salaadiina oo dhalinyaro ah oo haweena oo aqoonyahana oo dhooban oo taagtaagan in diyaarada la fuulo oo kalagaalkayo qoryaha iyo meesha la kala ciso oo dadka banaanada lasoo celiyo baa laga doonaya